Dadka ku nool deegaan hoos taga magaalada Mandera dhulka Soomaali galbeed ee ay Kenya gumaysato oo lagu magacaabo Sala ayaa sheegay inay deegaankooda ka mamnuuceen maandooriyaha qaadka. Waxgaradka deegaanka iyo culimada diinta Islaamka ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen inaysan janaaso ku dukan qof jaad cuna haddii uu dhinto, sidoo kalena aan gabar loo guurin qofka maandooriyahaas isticmaala. go'aankan ayay ku sheegeen inuu yahay mid ka soo baxay dadka deegaanka si guudna ay dhexdooda isku raaceen dhaqangelintiisana la bilaabay nin qaad cunaa gabar laguma dari karo nin oo qaad gala qaad cunaa lama duwaa janaasana looma tukanaayo qabreed muslimiinta lagu dari ma ninka haddii aas qaad cun aasiya wax qur-aan waa akhrin kara ma leh waxaan isku raacsannahay oon isku raacnay oo taladahay in ay tahay qaad saala lama keeni kara beledkayna waa ka goyni rag iyo dumar aruur culummo odayaal dhammaan waxaan isku raacsannahay qaad waa gooyni waana keeni miya waxaan ka sheegaynaa ummadda muslimka meel ay joogaan inay markhaati ka noqdaan saalaa inay qaad iska reebto ninka taariku salaadka ah qur-aan aan lagu akhrinin naag aan loo guurinin haddaad dhintay janaasa aan lagu tukanin meesha muslimiinta lagu dugaan aan lagu duugin midka kaleo qaadka cunaa oo isagana baadi xoogoo salaada tutukunaa asigan ciddiisa inaan qur-aan lagu akhrinaynin oon aan loo dhaaweynin oo naagta dee ka socorotaan loo elaynayn odag u celiyena la maraadina yaan goosannay waa go'aan annaga naga soo baxay qaadka oo ka mid ah maandooriyayaasha ay soomaalidu sida aadka ah u isticmaasho ayaa dhibaatooyin ba'an ku haya bulshada soomaalida iyadoo la helayo kiisas caafimaad darro oo ka dhashay caleemahaasi dhanka kalena qaar ka mid ah soomaalida ayaa soo fahmaya waxyeeladiisa haddaba cunidda qaadku wuxuu si buuxda uga hor imaanayaa ujeeddooyinka guud ee dhowridda sharciga loo soo dejiyey kuwaasoo ah dhowridda diinta nafta caqliga hantida sharafta iyo dhasha